waxaan ku talinayaa waxaan ku talinayaa dalal fara badan baan ku kala noolahay hanti fara badan oo dhibaatooyin aad la soo mudateen dadkay dhegaysanayo ayaa haysataan hantida aada haysataan amnigeeda inaad sugtaan maftaaxii maqalkaagu halkuu yaallaa maqalku waa baasha lacagta lagu ritama accounkaagii safe ma yahay accountkaagii safe ma yahay kolleyba dalbaad marti ku tahay walaalo accountkaagii safe ma yahay aqalkaa dibaddaad ka dhisatay safe ma yahay ya ha isdhiganin dhegtaadiyo ishaaduba ha taagnaato dhegtaadiyo ishaaduba inay taagnaato ayaan kugula talinaya waxaan kugula talinayaa inaad amnigaaga ilaaliso amniga maalkaaga tacabka weyne kaa soo galayna aada ilaaliso meesha ugu ammaansan eed ammaan ka helaysaa waa dalkeenna asaan wada dhisano ya oo aada noqo noqoto meesha aada ka duulayso xataa haddaad meelaha kale wax ku leedahay dee meelaha kale adduunyada waa lala falgeli karaa maarka soo noqo soo noqo dalka ku soo noqo amnigiisa aan wada dhisno maalkaaga keen oo maskaxdaada keen oo muruqaaga keen kanaad wax ku leedahay maahmaah baa jirta af carabiya waxaan u malaynayaa inay tahay maahmaah yamaniya athowb alcaarib wax la yidhaha baa jiray dharka dharka ammaanada kugu ihi dabadaada ma qarya bay idhahdaa maahmaah qurux badan maahe laakiin wax badan bay kuu sheegaysa dhar aada soo ammaanaysatay dabadaada ma qariyo waa run ya waa run wey meel kaleo joogtaba ammaanaad ku tahay niyo gabadh yahay soomaaliyeed ayaa mushtariyow dadka waxhaystee dhulkaa dibada ha joogow walaalayaalow is ilaaliya maalkiinana ilaaliya meesha seedka ana xoolihiina ku ogaada dhowr iyo labaatan sano ayaad carcaraaf ku jirteen carcaraaf carcaraaf dhibaatooyin badanay ka soo gaadhin maanta xoolihiina in haanraawe dhexda ka helo oo meel cidla ciirsilaa ku boobo ka digtoonow ka digtoonow